hay-adda camuud foundation ayaa magaalada boorama ka dhagax dhigtay dhismaha dugsiga hoose dhexe sare ee xaaji axmed miisaan munaasabadda dhagax dhigga dugsigan ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka tirsan hay-adda camuud foundation mas-uuliyiin ka socotay bahda waxbarashada iyo bulshada qeybeeda kala duwan axmed ismaaciil guddoomiyaha hay-adda camuud foundation ee somalilan ayaa ka warbixiyey dhismaha dugsigan waxaanoo ka wakiila hay-adda camuud foundation ahna guddoomiyaheeda xeeryaheeda inaan dhagax dhigno iskuul brimaria ama dugsi hoose dhexe oo iswata oo dhammaystiran oo ka kooban sted kalaas sted fasal iyo laba xafiis iyo library iyo musqulihii iyo daaraddii iyo haddii laa stoorkiisii oo dhammaystiran inaan maanta halkan dhagax ka dhigno oo camuud ay dhammaystirto oo ay qalabayso looguna magacdaro xaaji miisaan loogu magacdaro maadaama xaajigu deegaankan wax badan uu ka qabtay si guud somalilan si guud soomaali oo dhan si gaara boorama si gaara xaafadan dhulkan isagaa ayaa bixiyey masaajidkan isagaa bixiyey annaguna camudaan waxaanu garanay dadkeenna waxtar kale in la maamuuso laguna maamuuso magaca iyo waxtarka lagu maamuuso intana way kooban tahay xaaji wuxuu qalmaa in ka badan laakiin annaga camud ahaan maanta intan ayaanu soo bixinay magaciisaan magac darnay magac kalena looma bixin karo guddoomiya degmadu maanta waa joogaa iskuulkaa waxaa dhahdaa xaaji miisaan primary school baa la yidhaahdaa waxaana insha allahu tacaala aan ka rajaynayaa niyaddii wanaagsan ee xaajiga dhulka ku bixiya ahayd inuu dadka deegaankan ee xaafadan degan inuu ka caawiyo waxbarashada inay taasi ay inoo fusho qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay dhagax dhigga ayaa bogaadiyey hay-adda camuud foundation camuud foundationna aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cigaal kolkuu bilaabaya baan ilaa adisuma wada joognay aad iyo aad bay wax mahadsan yihiin waa kaa maanta magaalada qayb libaax bay ku leeyihiin iminkana halka waa loo baahnaa dadka buurta kaga imanaya iyo dadkii magaalada ka yaro dheeraatay kolkaan handisiyayaan isla garanoo de iyagu wahay sidaas keeyeen aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa waa hay-adda ilaa maanta ilaa ceerigaabaya meel ka shaysa ilaa etoobiya meel kastaba wax ka dhisaysa caruurtii soomaaliya guurna isuma dayn maxay ahayd cigaale shaqadan buu ku jiraa ilaahay ha ka ajir siiya iyaga iyo intii la shaqaynaysay ee madaxood allaha ka allaha ku gargaaro waxaan u joognaa halkaa waa iskuulkaa inoo macneeyey axmed siduu yahay ilaahay ha inoo taam yeelo waxayna dee ku dhammaanaysaa ilaa bisha sideedaad waa la galayaa fasax laga soo noqonayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ama dhisaysa barta khayr allaa siiyo waan salaamana waxa weeyaan anagu ubadka tegaya iskuulkaan leenahay iskuulkaasi markaa waxa weeyaan anaga daad baa iyo jiro cisho kalba daad baa wada marka waxaan leenahay khayr allaha siiyo waan u mahadnaqaynaa cidda maanta hawshan loo keenay ee dhibtii laga furtay ee ubadkoogi wax loo qabanaya waa anaga weeyaan xamuud foodhoosha khayr allaha siiyo aad bay u dadaashay waddanka meel walba meel kastoo ka dhisaa wanuguna waan la soconnaa aad bay u dadaalayaan kulley iskuulka iminka halkaa inoogu yaalla dhamaystir wixii walba dawaa kaa sheegay ninkaa injineerka waa la dhammaystirayaa waana u ducaynaynaa ummadda xaafaddan waxa weeyaan aad baa loo soo degay bariish kaar baa diro ku xidhan tahay goobtan oo aan dhagax dhigayno iskuulkan ay kheralaas iyo camuud foundation ay maalgelintiisa dhisaankiisa iyo ay leedahay qalabayntiisa iyo dhammaystirkiisaba annagoo ah degmadii annagoo turjumana ka socona degmadana waan aad baan ugu mahad celinaynaa si gaara bulshadu cid kastoo bulshadu waxtaraysa annagu waa garabkayaga waxayna tareen waxa weeyaan annagay waxna tareen bulshaday wax tareen waan u mahad celinaynaa annagana waajibka naga saaran baan ka gudan doonaa kolley iskuulka dhiskiisa waxaa ka howl badan socodsiintiisa macallimiintiisa iyo waxa weeyaan ka shaqaysiintiisaba annaguna waan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala marka hawsha oo dhammaato waxaa kaloon xaafadan ku bogaadinayaa sida ay isku qabanqaabiyeen iyagu lafkoogu ay waxa weyaan adeegyadii ay u raadsanayaan horaa masaajidkan looga dhisay durto waxaad aragtaa magaalo dhan halkan dhismaysa halkaa waddadaa la soo maray baa howl aan hore uga wadnay waxaan ballan qaadanay annaguna insha allahu tacaala inaan taa dhammaystirno dhismaha dugsigan hoose dhexe sare ee xaaji axmed miisaan ayaa qayb weyn ka qaadan doona la dagaalanka jahliga iyo horumarinta tacliinta